ilaa sideed dayuuradood ayaa maaragtay ka shaqeysa garoonka muqdisho oo caalami ah dayuurado kale oo loo kala way jiraan oo oo maaragtay gudaha ka shaqeeya oo soomaali ay leedahay laakiin dayuuradaha caalamiga ah ee yimaada sida turkish iyo qatar iyo maaragtay ethiopian airlines iyo waa maaragtay ilaa sideed shirkadood oo insha allahu tacaala aan rajaynayno inay egypt airna dhowaan nagu soo biirto waayahay marka warkaa ku saabsan shirkadda diyaaradaha ee masar inay bilaabayso duulimaadyada magaalada muqdisho oo soo baxay saacadihii u dambeeyey bal noo xaqiija arrintaas iyo siday ku dhacday dayuurada masar horta muddo dheer ayay maaragtay rabtay inay bilaawdo maaragtay adeegan cusub ay ka bixinayso qaahira iyo muqdisho dhexdooda ay ka bixinayso marka baaritaan oo xagga suuq ah oo ay samaysay sida dadka soomaaliyeed ee safraya diyuuradaha kale ee ganacsi ahaan sida ay samaynayaan ma ganacsi weyna soomaaliya ka jira baaritaan dheeray waday marka waxayna ku bilaabeen in hay-adda duulista rayidka ee masar ay soo dirtay khubaro xagga amniga ah oo ay nala fariisteen oo shirkadu la socotay safaaradda masar ay la socotay iyo hay-adda duulista rayidka ee masar oo dhammaantood wada socda ilaa iyo sideed xubnood ayaa noo yimiday marka waan wada fariisanay waxaan maaragtay siinay wax alla wixii macluumaad ay u baahnaayeen garoonka muqdisho iyo ilaa sahal oo ay kasoo bilaabato meesha adeega rakaabka loo sameeyo iyo xamuulkaba ayay tageen garoonkao dhan ay kusoo wareegeen terminaalka inay dhex mareen sida basengerka iyo ama rakaabka iyo xamuulka loogu adeego ayay garoonkeena arkeen xagga amniga iyo badqabka labadaba deetana kadib waa ku qanceen taas ayaana keentay in ay maaragtay go-aansadaan inay bilaabaan falaadkan cusub ee qaahira iyo muqdisho u dhexayn doona iyagoo qadarinaya in maaragtay soomaali tiro badan ay degan yihiin magaalada qaahira iyo waddanka masar guud ahaan oo qaarkoodna ay yihiin dad degaana qaarkoodna ay waxbarasho u tageen qaarna ay caafimaad u tageen dadkaasoo markii hore dhib ku qabi jiray in ay maaragtay labada magaalo u kala socdaan ama labada wadan u kala socdaan oo ama turkish airline soo raaci jiro istanbul soo mari jiray ama diyuuradaha kale intay raacaan dubai tagaan dubai kasoo bixi jiray ama jidda soo mari jiray ama kenya soo mari jiray marka fursad ayay u noqonaysaa shacabka soomaaliyeed ee gudaha waddanka jooga iyo shacabka soomaaliyeed iyo ajaanibta ku nool waddanka masar in ay helaan fursad ay si toosa ugu safri karaan labada waddan waayahy marka garoonka muqdisho sida aan dareemayo afar labaatanka saac ma wada shaqeeyo sidee diyaaradahan marka waktiga ugu qaybinaysaan xiliyaday soo degayaan kacayaan bal taas ka hadal
garoonka muqdisho wuxuu shaqeeyaa sida ku cad documentiga loo yaqaano tamka ee garoonka saaran wuxuu furmaa subaxdii aroorta hore six ama lixda aroornimo ayuu furmaa wuxuuna xirmaa habeenkii oo dhan diyuuradaha way iska degtaan dabcan oo ranweyga wuxuu leeyahay nalalkii lagu degi lahay uu leeyahay adeega hagista diyuuradahuna waa waa labaatan iyo afar saac marka garoonku asaga ahaan wuu iska furan yahay laakiin dhaqdhaqaaqa basengerka ama rakaabka wuxuu istaagaa habeenkii saacadaha hore warqadana waxaa ku qoran tobanka habeennimo in ay inuu garoonku xirmayo laakiin waxaa xirmaa waa marka terminaalka iyo mooyaane ranweyguna wuu furan yahay oo falaadyaha habeenkii degta adeega dayuuradaha hagistana waa afar iyo labaatan saac marka waxaan rajaynaynaa in aan maaragtay dawladda hadda gacanta ku haysaa in garoonka uu shaqeeyo afar iyo labaatan saac haddii ulaa yiraa si lamida wadamada caalamka oo kale marka alla wixii noo baahnaana way noo samaysan yihiin oo amnigii laamaha amnigu way diyaarsan yihiin oo waan ka shirnay oo dhinacaas diyaar ayay u yihiin adeega diyuuraduna wuu maaragtay afar iyo labaatan saac immigrationka iyo customiska iyo laamaha kale oo dawliga ah garoonka howlgala wasaaradda caafimaad ku jirto waa maaragtay iyagana diyaar ayay u yihiin marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in garoonku uu u durgo dhinaca labaatan iyo afar saac inuu shaqeeyo hadda flightkan cusub oo masar oo bilaabanaya waxay rabaan inay garoonka muqdisho soo degtaan toddobada iyo barka aroornimo oo subaxda hore ah marka basenjarkii diyuuraddaa raaci lahaa waa inay shanta aroornimo soo galaan garoonka oo ay soo geli karaan micnaheedu yahay garoonku in uu lixda ka hor furmo oo uu shanta aroornimo oo furmo marka insha allahu tacaala waxaana diyaar u nahay in diyuurado kale sacuudiya ayaa xiisaynaysa ruwanda air ayaa xiisaynaysa iyo shirkado kale oo fara badan oo codsiyadooda ay nala yaalaan marka hadda kuwa noo jooga maalintii unbay soo degtaan subaxdii hore waxaa ugu soo hormaraa uganda airline iyo turkish airline waxaa ku xigaa fly dubai oo iyo maaragtay ethiopian airlines oo ethiopia laba falayd ayay samaysaa qatar iyo maaragtay ethiopian airlinesna galabtii soo soo degtaan iyo kenya airways oo sideed saac ku jirta marka saasay u kala durdurugsan yihiin laakiin insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa in intaa diyuurado ka baaxad weyn shirkada ka baaxad weyn inaan u diyaar garowno oo habeenkiina garoonku noo shaqeeya haddii ilaa yidhaah waaya waxaad xustay fly dubai warar baa soo baxaya sheegaya inay joojinayaan duulimaadyada muqdisho bal xaqiija arrintaa iyo sababteeda
qoraal ayay noo soo direen iyagoo dhahaya waa sababo la xiriira dhinaca shaqadooda oo shirkad ahaan shaqadooda la xiriirta fly dubai waxay kamid ahay waxay kamid tahay shirkadaha basengerka ama rakaabka faraha badan qaada oo markaan fiirinay rakaabkii ay qaaday dhowrkii lixdii bilood ugu dambeysay diyuuradaha sida fiican u buuxay ayay ahayd marka shirkadahana way dhacdaa oo adduunka way dhacdaa oo ama diyuurada maaragtay capacitigooda ayaa diyuuradaha ayaa ku yaraanaya ama sababo kale ayaa maaragtay oo combaniga dhexdiisa ayaa iska jiri jiri kara marka ereyga ay isticmaaleen waxay yidhaahdeen we are going to suspend muqdisho flights marka waxaa laga yaabaa inay wakti muddo yar oo kooban inay joojiyaan isu soo diyaariyaan si fiican isugu diyaariyaan because suuqa way tijaabiyeen suuq fiican ayaa jira soomaaliya ka jira boqol kiiba konton shacabka soomaaliyeed waa qurbo joog marka dadkaasoo wadanka kusoo laab kusoo laabanaya iyo dadka caafimaadka iyo u aadaya maaragtay asia sida hyderabad oo kale basengerka ugu muhiimsan fly dubai basengerka hyderabad ayuu ahaa oo diyuuradahoodii ka kacaya dubai iyo hyderabad isaga socday iyo kuwa muqdisho ayagoo isku aadinaya dhowr jeer oo si aanay basengerkaasi ay u noqdaan transitkooda ugu yaraado markay dubai marayaan ayaan dhowr jeer kala shaqaynay marka si fiican ayay samaynaysay oo shirkadda ugu fiican dhinaca rakaabka ayay ahayd marka waxaa laga yaabaa sababo shirkadda dhexdeeda oo ama diyuuradaha ay soo habaysanayaan intaanay warqadanina soo gaarin laba maalin ka hor waxay soo codsadeen in ay rabaan flight area inay muqdisho kusoo kordhiyaan oo flightadii hore u shaqaynayay aanay ku filnayn marka ay u baahdeen flight area inay muqdisho kusoo kordhiyaan marka waxaasoo dhan waxay kutusinayaan inay suuq fiicanna haysteen ayna rabaan inay falaydadooda sii wadaan marka waxaa laga yaabaa muddo kooban in ereyga ay isticmaaleen iyo qaabka ay ganacsigoodu ahaa iyo agta ay ka haysteen suuqa markaad fiiriso wax sababi kara in ay wada joojiyaan ma jirto laakiin waxaa laga yaabaa muddo kooban inay inta joojiyaan dib isu soo habeeyaan haddana ay bilaabaan